faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxameddae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan radhiha cadaado qodobada ugu doorka roon caawa habeennimadan idinkugu haynana waxaa ugu waaweyn dowladda federaalka soomaaliya oo baarlamaanka ka dalbatay in la meel mariyo sharci lagu xakamaynayo baraha bulshada madaxweynaha jubbaland oo shir guddoomiyey shirka amniga deegaanada jubbaland oo ka dhacay magaalada kismaayo dowladda federaalka soomaaliya oo dhuusamareeb geysay ciidamo lagu talagalay soo qabashada dadka siyaasad ahaan kasoo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo amaro culus kusoo rogtay guddiga sheekh shaakir uu magacaabay doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka maamulka galmudug gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya oo xafiiskiisa kulan kula qaatay xubno uu ka mid yahay safiirka ingiriiska uga fadhiya soomaaliya madaxweynaha maamulka jubbaland oo waxgaradka siyaasad ahaan kasoo horjeeda ku xirxiray magaalada kismaayo ee deegaanka goobweyne ee duleedka magaalada kismaayo gurmadeeq oo ay soo aruuriyeen shacabka maamulka degmada cadaado iyo deegaanada hoostaga oo aan mabaxay dadka ku dhibaataysan gudaha iyo duleedka magaalada beledweyne maamulka magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose oo ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab maamulka magaalada buulo berde oo sheegay inay al-shabaab dhibaato fara badan ay ku hayaan ciidamada dowladda iyo shacabka magaalada buulo berde
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa isniin talaada ayaa soo gelaysa taarikhda waxay ku aasaysantaha afarta bisha koob iyo tobnaada labada kun toban iyo sagaalka caawana waxaa inoo waramaysa saabiriin xasan maxamed saabiriin mahadsanid filson muuse dowladda federaalka soomaaliya ayaa baarlamaanka ka dalbatay in la meelmariyo sharci lagu xakamaynayo baraha bulshada faahfaahinta qodobkan waxaa inoo sii ambaqaadaya filson muuse wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta hadal ka jeediyey kulan aqalka sare la horgeeyey wax kabeddelka xeerka warbaahinta ayaa sheegay in xilligan baraha bulshada ay saameyn ballaaran ku yeelatay dunida islamarkaana si wanaagsan iyo si xunba loo adeegsado waxa uu sheegay wasiirku in waxyaabo lasoo dhigo baraha bulshada ay yeelan karaan saameyn badan islamarkaana ay jiraan dad si xuno adeegsada madaxdan ku aflagaadeeya xildhibaanada aqalka sare ayuu ka dalbaday sharci xakameeya dadka baraha bulshada wax ku qora aflagaadeeyana madaxda dowladda soomaaliya ugu dambeyn waxa uu sheegay in sharciga saxaafadda uu dhigayo in dalka uu yeesho warbaahin madax bannaan oo awood leh sidaasi si la midan ah ay siyaasiyiintu dowladda ay tahay sida aad ku arki doontaan sharciga aad haysataan oo aanan qodoqodob u akhrin doonin laakiin nuxurkiisa aan halkan ka sheegi doono qodobkiisa afariyo tobnaad wuxuu dhigayaa in la dhiso golo warbaahineed oo ay ku midaysan yihiin dowladda warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo bulshada rayidka ama bulshada soomaaliyeed si loo ilaaliyo xuquuqda iyo saamileyda warbaahinta saddexdaa gacmood waxaa loo sameeyey in gacani ay tahay gacantii warka soo faafinaysay oo isugu jirta midda dowladda iyo midda barayfidka ah dowladduna ay tahay mar labaad regulaytarkii ama hay-addii sharciyaynaysay ee nidaaminaysay adduunka waxaan nidaam lahayn ma jiree warbaahintaas dadweynaha iyo bulshada rayidka madaxdooduna waa dhegaystayaasha ayay wakiil ka yihiin markaa saddexdii gacmood ee wada lahaa dhegaystihii iyo warbaahiyihii iyo nidaamyihii ayaa guddigaa ku wada jira si qolo waliba qolada kale ay u miisaanto dowladdu aanay xadgudub aan sharci ahayn ugu samayn warbaahinta madaxweynaha jubbaland ayaa shir guddoomiyey shirka amniga deegaanada jubbaland oo ka dhacay magaalada kismaayo ee jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka bilaha ah ee golaha amniga heer dowlad goboleed kaasoo bishiiba mar qabso kaasoo bishiiba mar la qabto kulankan waxaa kasoo qaybgal kulankan waxaa kasoo qayb gala madaxweyne ku-xigeenka koowaad mudane maxamuud sayid aadan iyo xubno kale oo golaha xukuumadda ee golaha amniga ka tirsan saraakiisha ciidamada kala duwan ee jubbaland iyadoona diiradda lagu saarayay qodobo kala duwan oo ay ugu waaweyn yihiin sidii loo dardargelin lahaa sugidda nabadgelyada iyo howlgallada ka dhanka ah ee al-shabaab waxaa kale oo kulankan lagaga hadlay sidii loo ballaarin lahaa xarunta wadaagga xogta taasoo wax badan ka taraysa isku xirnaanta dhinacyada kala duwan ee halista cadowga si looga hortaga falalka argagixisada ay u maleegayaan shacabka soomaaliyeed ciidamada amison ayaa isku raacay inay tagaan furimaha hore oo ay ka howlgalaan ciidamada jubbaland si ay kaalintoodu u noqoto mid wax ka tarta kaalmada ay u baahan yihiin ciidamada jubbaland oo ka howlgala inta badan deegaano aanay joogin ciidamada amison kulankaas kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland wuxuuna sharaxay waxyaabihii kulankaas diiradda lagu saaray sida aad arkayseen maanta wuxuu ahaa shirkii amniga dowlad goboleedka jubbaland iyo amsom sector six sector tree sector two iyo saaxiibada kale shirkanoo bishiba mar la qabto isniinta ugu horeysa bisha ajandadiis wuxuu ahaa furitaanka madaxweynaha warbixinta xaaladda amniga iyo siyaasadda dhammaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland warbixin xaaladda cadowga bilihii lasoo dhaafay oo ay bixinayeen taliyayaasha ciidamada jubbaland kuwa xoogga dalka amsom sector six tree iyo two iyo saaxiibada kale oo ah kuwa dowladda maraykanka ee nagala howlgala xagga cirka soo joodinta dib u xoreynta deegaanada cadowga gacanta ku haysto soo celinta iyo joogtaynta shiriirkii guddiyada isku dhafka ahaa ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland xoogga dalka iyo amsom joogtaynta xaruntii xog wadaagga ciidamada madaxweynaha ayaa warbixin dheer ka bixiyey xaaladda amni iyo siyaasadeed ee deegaanada jubbaland iyo guud ahaan halka ay wax marayaan madaxweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay in siyaasadda iyo la kala saaro amniga laba wax oo laisku khaldi karaan ay ahayn amniga inuu yahay mid lama taabtaana amniga inuu yahay midka ay u joogaan ciidamada la kaalmeeyey ciidanka soomaaliyeed siyaasaddan inay tahay wax ka madax bannaan amniga oo leh shuruuc iyo xeerar iyo nidaam iyo dastuur soomaaliya u degsan soomaaliya inay tahay dowlad federaal ah qaab dhismeedkeedana uu yahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka amnigana uu leeyahay qaab dhismeed oo ah midka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleedyada uu dastuurka u ogol yahay sida daraawiishta booliiska iyo nabadsugidda oo iskaashanaya iyo ciidamada shisheeyaha oo amsom oo sharciga soomaaliya ku jooga oo gacan siinaya marka in la dardargeliyo sugidda amniga xoreynta deegaanada maqan si cadowga loo eliminaad gareeyo ama loo tirtiro oo meesha looga dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhuusamareeb geysay ciidamo loogu talagalay soo qabashada dadka siyaasad ahaan ka soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa amarro culus ku soo rogtay guddiga sheekh shaakir u magacaabay doorashooyin iyo xalinta khilaafaadka galmudug faahfaahinta qodobkan waxaa inoo sii anbaqaadaya xasan axmed maxamed dowladda federaalka soomaaliya ayaa ciidamo kala geysay magaalada dhuusamareeb ee galmudug kaasoo diyaarad looga soo qaaday magaalada caasimada ah ee muqdisho ciidamadan oo ah kuwa sida gaarka u tababaran heracmad loo yaqaan ayaa gaaraya ilaa konton askare sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedya lagu kalsoonaan karo oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wararka ayaa sheegayaa in ciidamada lagu xoojin doono kuwa dowladda federaalka soomaaliya ku sugan dhuusamareeb islamarkaasna ay la wareegi doonaan xarumaha ay shalay ay ka baxeen ciidamada ururka hilsunna ee gacanta ku haya magaalada dhuusamareeb ee galmudug dowladda federaalk soomaaliya ayaa mudoonkii lasoo dhaafay ciidamo u daabilaysay galmudug oo weli uu ka taagan yahay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya kaasoo ka dhashay arrimaha doorashooyinka la filay inay ka dhacaan magaalada dhuusamareeb ee galmudug gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug macalin nuur cilmi cabdulla gorrow qadka telefoonkan kula hadlay ayaa ii sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ciidamadaas ay geystay islamarkaasna ay la wareegeen xarumaha ay ka baxeen ciidamada hilsunna ee ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya mas-uul ay ka tahay amniga magaalada dhuusamareeb islamarkaasna ciidamadaas ay qayb ka yihiin ciidamada suugaya amniga goobaha doorashada galmudug ee ka dhacaysa ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug caasimada dhuusamareeb ee xarunta galmudug amnigeeda waa beello aad u fiican yahay alxamdulillah boqolkiiba boqol waa amni la isku halayn karo horena usii xana qaadi doon haddii alla yidhaha ka jira walaalo xilligaas xilli la kala aragti duwanaayo oo qolaba si u aragtaayay ahaad laakiin xilliga hadda aan joogno isku aragti ayaa laga yahay ciidamada kuwa hor ugu sugnay iyo kuwa la keenay dhammaantood waxa weeyaan iyo kuwa amisom waa ciidamo amniga wada suhaya kuwo gudaha ka howlgalaya iyo kuwo xarumo lagu talagalay sida ciidamada amisom garoonka maxaanku kuilaada gacanta ku haya marka kale aragti duwanaantaas waxa weeyaan xilli xoogay wax yaroo ducaa ay jireen ahayd ayadana ogaasha waa ka baxda walaal ciidamada gudaha ka howlgala waa ciidamo isku dhaf ah ciidamadii hore stateka u lahay iyo ciidamadii sidoo kale qaranka ahay wax alla waxay gurmud u baahdaan iyo wax alla waxay gacan u baahdaan kuwa goobaha kale kusore ay keenayaan wax isku dhexyaa layidhaa iyo wax layidhaa nidaam darro iyo wax cabashada hadda ka taagana ma jiraan arrintan ayaa ku su-aadaysa iyadoo labada maalmeed ee lasoo dhaafay xiisada xoogan u dhexaysa dowladda federaalka iyo sunna ay ka taagneed magaalooyinka dhuusamarab iyo gurceel ee gobolkan galgaduud xaalada galmudug ayaa sii xubinaysay waxaana hardanka u dhexeeya dowladda federaalka iyo hoggaanka ilasunna uu rabaa in awood muuqata ay ku yeeshaan maamulka cusub ee la doonaya laga dhiso galmudug dhinaca kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda federaalk soomaaliya ay soo saartay amra culus oo ka dhana dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee haatan ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug amarkan u logeysiiyey hogaanka sir ee lusunna waljamaaca ayaa lagu sheegay in wax dhaqdhaaqa siyaasiyada ah ula xiriira doorashada galmudug islamarkaasna aysan ogeyn dowladda federaalka soomaaliya lagu qaban karin gudaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug sidoo kale warkan ayaa la sheegay in geedi socodka doorashada looga dambeyn doono keliya guddiga farsame ee soo magacooday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalka soomaaliya kaasoo ka kooban ilaa saddex iyo toban xubnood ugu dambeyn guddiga u magacaabay sheekh shaakir oo isna ka kooban koo iyo toban xubnood islamarkaasna looga digay in shir siyaasiyad ay ku qabtaan magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaa la sheegay in dowladda federaalka soomaaliya u wakiishatay howshaasi guddiga farsamo ee doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya usoo magacowda galmudug arrintan ayaa u muuqatay in dowladda federaalk soomaaliya ay markan awood u adeegsanayso xiisada ka alowsan galmudug oo sii xogeysanaysay kadib markii lasunna ay ka hortay madaalada dowladda ee maamulisada gobolada mudug iyo galguduud ee bartamaha soomaaliya
gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay xubno uu ka mid ahaa safiirka ingiriiska ee soomaaliya mar kale filsan muuse gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa maanta waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay safiirka ingiriiska u fadhiya soomaaliya gudoomiyaha iyo safiirka ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta iyo xiriirka labada dal iyadoo safiirka uu gudoomiyihii warbixin ka siiyey howlaha baaxadda leh ee ay soomaaliya ka wado dowladda baritan ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageera soomaaliya waxayna horey u sheegtay inay caawin doonto baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa waxgarad siyaasad ahaan ka soo horjeeda ku xirxiray magaalada kismaayo iyo deegaanka goobweyn ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose warkan waxaa sii dhammaystiraya xasan axmed maxamed kornal cabdirashiid macalin gaas oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa sheegay in ciidamo taabacsan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo diyaal dhaqmeed ay ku xireen deegaanka goobweyn ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland odayaashan lagu xiro goobweyn ayaa waxaa la sheegayaa in afar ay yihiin mid ka midna waxaa la sheegay inuu ku xiran yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxaana saddex kale ay ku xiran yihiin deegaanka goobweyn ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee jubbaland sababta xarigooda ayaa la sheegay in ka dambeysay kadib markii ay ka arti duwanaadeen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ee hogaanshaha maamulka jubbaland waxaana la sheegayaa in ahayeen odayaal dhaqameed berele ahaa kuna noolaa deegaanka goobweyn ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland
bacdisalaan adeer odayaashaas waxaa laga qabqabtay haddaan hoos ugu dhaadhaco tuulada goobweyn oo magaalada kismaayo labiyo toban kilomitr dhinaca waqooyiga kaga beegan dadkii deegaankaa meesha deganaa wixii horey meesha looga barakiciyey ama lagu laayay intii ka hartay bay ahaayeen odayaashaasi afar nin bay ahaayeen nin magaalada kismaayaa lagu xiray saddexna magaalada tuulada goobweyn laga qabtay waa gartay odayaashaas maxay ahaayeen maxay ahaayeen odayaashaas odayaal deegaan away oo beeraley oo meesha degan tuulada degan siday u tahay tuuladaas ilaa toddoba tuulo oo magaalada ku hareereysan sida beerxaani cabdila biroole cabdidhoore xaarxaar yoontooy meesha la yidhaaho qaani goobweyn dadka intaa degan meeshii aadhiig la oran jiray akademiya intaasoo tuula dadkii deganaa qoradaa loo barakacsiiyo kornal cabdirashiid macalin cali gaas oo sii hadlayay ayaa sheegeen odayaashan lagu xiray deegaanka goobweyn ee magaalada kismaayo duleedkeeda ku yaala in ciidanka jubbaland ay jirdileen islamarkaasna inta indhaha laga xiray ay madaxweynaha jubbaland ciidankiisa ay saarteen gaari cabdibilaa islamarkaasna ay ku xireen deegaanka goobweyn ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay in madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe uu dhibaato badan ku hayaa shacabka ku nool qaybo ka mida deegaanada jubbaland si gaara gobolka jubbada hoose uu sheegay in qofka ka arti duwanaada uu gelinaya xabsi ama uu kasoo masaafurinayo deegaanada uu ka taliya maamulkiisa ee maamulka jubbaland markii la xiray gaari cabdibilaa lagu guray indhaha laga xiray gacmahana waa laga xiray meel iyagu xabsi ay u samaysteen dad kalea lagu xareeyey nin kalena kismaayaa laga soo qabtay meeshaasay ku daryeen laba habeen wax loo sheegayna dee ma jirto dadka waxba looma sheegaba markii la xirayo iyo markii kale intii guriga un lagala baxaa indhaha laga xiro yaa la dilaa oo meesha ka boore la yidhaaha lasoo dhigaa meydka halkaasuu yaalaa baa la yidhaaha ciyaalada iyo dadka markay arkaan unbaa lasoo qaadaa haddii cid lala hadlayo oo hadda wax la weydiinayo ama loo dacwoonayo maba jirto nimankana qabiil baa hadda lagu taargadgaraynayay afartooda isku juufay ahaayeen dadkii deegaanka u dhashay oo ilaa goobweyn iyo khaamkhaam iyo luglow iyo yoontoy iyo ilaa iyo buurigudud dadkan magaalada duleedkeeda sacmooja xiniiley dadkaan dhulkaan degan waayo akademiya iyo waa dadkii la barakicinayay oo beerahoodii iyo guryahoodii xoogga lagu haystay
guud ahaan iyo gabi ahaan waxaa intaas ku dhan warkii habeenaad kala socoteen raadiyaha cadaado warkan warka xiga intaan ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo